weyn warka subax ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay amniga caasimadda dalka muqdisho xilli uu sheegay in dowladda ay ballaarisay howlgallada socdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo magacaabay la taliyo sare ee ka hortagga la dagaalanka waxaa lagu yeero fikirka xagjirnimada faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya dagaal xooggan oo xalay ka dhacay duleedka magaalada laascanood iyo khasaare ka dhashay bulshada gobolka bari ee puntland oo weli ku jirta doorasho qof iyo cod ah oo ay ku dooranayaan golayaasha deegaanka magaalooyinkaasi waxgaradka degmada kaxda ee gobolka banaadir oo war ka soo saaray dagaal ka dhacay degmada kaxda baaqna u diray gudoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale qaramada midoobay oo kulan degdega ka leh xaaladda guud ee waddanka yukrein si wax looga qabta dhibaatooyinka soo lalaabtay ruushka uu ku soo qaaday ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale isku soo laabad wanaagsan waa subaxnimo axada taariikhda ay ku astaysan tahay siddeedda bisha koowaad sannadka laba kun labaatan iyo saddexda waxaad ku soo dhowaataan qodobadii aad dhagaysateen oo ayna gudagalno haddii aynu ku bilowno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ka hadlay amniga caasimadda xilli uu sheegay in dowladda ay ballaarisay howlgallada ka socda gobolada dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare oo ka qayb galay munaasabad ka dhacda xarunta degmada warta nabadda islamarkaana looga hadlayo doorka haweenka ay ka qaadan karaan howlgallada ka socda ee gobolada dalka iyo sidoo kale caasimadda ee looga hortagayo laguna xoojinayo dagaalka al-shabaab ayuu halkaasi sheegay in dowladda ay awoodda isugu geynaysa sugitaanka amniga ee magaalada muqdisho si loo yareeyo dhibaatooyinka falalka amni darre ee mararka qaar ka dhaco ra-iisul wasaare xamse cabdi bare waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda ay ku howlan tahay ballaarinta iyo kordhinta adeegyada muhiimka u ah bulshada soomaaliya si loo xoojiyo doorka dowladnimo waxay sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ka hadla howlgallada ka socda gobolada dalka kaas uu sheegay in la ballaariyey
sharaf badan ma dareemayno haddaan nahay mas-uuliyiinta markaan aragno sida annaga kuwa dhigan iyaga annaga nala midka ah ee adduunyada jooga ay dadkooda ugu adeegaan sharaf badan ma dareemayo markaan arko anoo prime minister ah oo magaaladii caasimadaydii dadkayga joogaa aysan biyo haysanin oonan biyo siinayn aniga oonan caafimaad siinayn oonan waxbarasho siinayn oonan jidad siinaynin ma qurux badna ceeb bay igu tahay runtii wax la dul qaadan karana maaha laakiin dhinaca kale shacabkaygana ceeb bay ku tahay inay masas iyo abeesooyin guryaha ku haystaan oo ayagoo muslimiina oo ilaahay yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar munkar ka weyn miyaa jira qof khawaarij guri ku haysta khamrigoo lacabaa ka sahlan xumaan kastoo la sameeyaa ka sahlan qof muslim ah qofkii dilaya inaad guri ku haysato si aynu dadka ula noqdoon anugu sharafta brime ministerada adduunyada u yeesho shacabkayguna shucuubta sharaftooda ay u yeeshaan waa inaan sidaan maanta go'aan u gaarayn gabdhaheennu raggeennuna waa inuu go'aan u gaaraan dhammaanteenna waa inaan go'aan ku gaarnaa inaan xorowno sharaf inooma aha ma fiirsan karna sidan marka waxaan leenahay naf isnaf wixii intaa ka dambeeya markaan waan soo jeedsanay waan idiin mahadcelinayaa magaalada caasimadda ee muqdisho idinkaa mas-uulka ah idinkaa laydinka ogey raggu raggu duurka ha aadaan idinka waan idinka fasaxnay duurka halkan aad joogaysa laakiin caasimaddan aad idinku ka adagtihiin caasimaddan aan idinku ognahay haddii loo baahan yahay aad aragtaan kuwo quryo wata bastoolad wax ka weyn militarigaan soo gelinayna booliiska iska dhaaf laakiin bastoolad laydinku tegay maaya iyo midiye iyo tuug meel ku jira intaa waa ka adagti waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan leeyahay waxaa iba furtay oo curtay kacdoonkii magaalada muqdisho sidaasayna ku tageen shabaab wasalaam waa u dhammaatay waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed ha guulaysto magaalada muqdisho ha guulaysato cadowguna ha jabo
kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare markaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u magacaabay la taliyaha sare ee ka hortaga la dagaalanka fikirka ee xagjirnimada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu u magacaabay cabdulaahi maxamed nuur inuu noqdo la taliyaha sare ee madaxweynaha ee ka hortaga iyo la dagaalanka waxaa lagu yeero fikirka xagjirnimada ee rabshadaha wato madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la kaga bariyay la taliyaha sare ee ka hortaga iyo la dagaalanka fikirka xagjirnimada cabdulaahi maxamed nuur inuu u fudeeyo mas-uuliyadda culisoo loo egmada islamarkaana ugu baaqayn sida ugu dhaqsiyaha badan uu kaga soo dhalaalo waajibaadka shaqo ee loo egmaday cabdulaahi maxamed nuur ayaa ahaa wasiirka hore ee amniga xilligii xukuumaddii ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wuxuuna horey xilal kale kaga soo qabtay ee dowladda soomaaliya magacaabistan ayaa kusoo aadeysa xilli uu socdo dagaal xoogan oo u dhexeeya al-shabaab iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya oo gobolada dalka iyo deegaano kale ka socdo dhanka kale waxaa faahfaahino dheeraada ay ka soo baxayaan dagaal xoogan oo xalay ka dhacay duleedka magaalada laascaanood ee gobolka sool oo maalmihii dambe dagaallo culus ay ka dhaceen faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo duleedka magaalada laascaanood ku dhex maray ciidanka somalilan iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka dagaalkan ayaa ka dambeysay kadib markii maleeshiyaha dadka deegaanka ay weerar ku qaadeen saldhig ciidanka somalilan ay ku lahaayeen bariga iyo koonfurta magaalada laascaanood xarumo ku jiray goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqlayeen rasaasta dhawaaqa culus ee labada dhinac ay isku adeegsadeen waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac inkastoo si dhib ah waa si dhab aan loo xaqiijin karin tirakoobka khasaaraha ka dhashay wararka ayna helina ayaa sidoo kale sheegaya in mid ka mid a saldhigyada weerarka ay ku qaadeen dadka deegaanka uu u dhow yahay guri uu deganaa wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kahin oo shalay gaaray magaalada laascanood ee gobolka sool si wax uu u qabto ama uu kala hadla tabashada dadkaas ay qabaan oo waayihii dambe banaanbaxyo dhigayay xaaladda magaalada laascanood ayaa caga badan ku taagnayn waxaana maalintii afaraad gacanta ku haya maleeshiyaad ama ciidan is-abaabulay oo dadka deegaanka oo somalilan horay gudaha magaaladaasi kaga saaray mas-uuliyiin uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kahin oo magaaladaasi shalay gaara ayaana sheegay tabase kasto oo ay qabaan dadka reer laascaanood iyo deegaanada kale ee ku hareereysan in sida ugu dhaqsiyaha badan somalilan u xallin doonto inkastoo xusidu ay mudan tahay in haatan somalilan iyo puntland ay ku kala loolamayaan cidda gacanta dib ugu soo celineysa magaaladaasi bulshada gobolka bari ayaa ku guda jira doorasho qof iyo cod oo ay ku dooranayaan golayaasha deegaanka oo lagu soo dhex dooranayo bulshadaasi qof iyo codna kusoo baxaya sida uu warkan wariyaha magaalada boosaaso ee warbaahinta dalsan uu noogu soo dirtay waxaa maalintii saddexaad si habsamida uga socoto degmada boosaaso iyo qaar ka mid ah deegaano hoos yimaada xarunta gobolka bari diiwaangelinta codbixiyayaasha golayaasha deegaanka sidoo kale guddiga komishanka doorashooyinka puntland ayaa maantanba bixiyey howlwadanada diiwaangelinta codbixiyayaasha degmooyinka qofka iyo codka ah ee golayaasha deegaanka puntland ee degmooyinka gumbax ee gobolka gardafuul iyo xaafuun oo ah gobolka bari dadweyne badan oo raba inay codeeyaan ayaa safaf bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa sadiiq maxamed yuusuf waxaana joogaa waqti xaadirkan meesha laisku diiwaangelinayo dareenkaygana maanta aad iyo aad ayuu weyn yahay wiligay alehey xataa ma aan kuriyoonin manaha inaan soo istaagtaagano diiwaangelin meel ay ku socod waxaan joogaa macnaa gobolka bari labaatan iyo saddex sano maantana waa ku faraxsannahay anigoo maanta oo isku diiwaangelinaya inaan ka qayb qaato doorashooyinka soo socda ilaa tii dambaba allah og ma fahan marka alxamdulilah maasha allah maanta dareenkayga aad ayuu weyn yahay soomaali weyn waa idin salaamaya meel oga ay joogtaan waa saaxiibkiina sadiiq maxamed yuusuf
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa weeye axmed khaliis maxamed waxaan joogaa magaalada boosaaso ee gaar ahaan waxaan joogaa m c hka daryeel waxaan joogaa goobtii diiwaangelinta diiwaangelintan siaan wada ognahay waxay tusaale u tahay waxaa weeye horumarka iyo bulshada ka jira waxaa weeye puntland waxaan bulshada soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer puntland ugu baaqayaa in ay doorashadan ka qayb galaan maantay waxaa weye go'aanka gacantooda ku jira haddii aysan waxaa weye weeye codkooda meel khaldan mariya ama xoogaa yar ay fiirsadaan mustaqbalka waxa weeye waxaa laga yaabaa inay saamayso marka anu waxaan dhihi lahaa waxa weeye codkaaga waa xaqaaga waa codkaaga waa mustaqbalkaaga marka saas oo la dardaamaya bulshada reer boos anigu ah cabshiro yuusuf maxamed oo ah reer rudbaan oo rudbaan ka codaynaya aryeel iska diwaangeliyey insha allah waa siciid axmed cali dadka inay wax u baqaynayo ay goobta diwaangelinta yimaadaaniin oo isdiwaangeliyaanin doorashada kaga qaybgalaanin aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato ama aan iska diiwaangeliyo xarunta bidham ee jaamacadda aniga iyo dhammaanba safka kuyuga dheer oo ay ugu jiraaneen diyaargarowga inay ka qayb qaataaneen geedi socodka maxaa weeye hannaanka maxaa weeye doorashooyinka doorashadaana inay noqon doonto waxaan rajaynaynaa doorasho xor iyo xalaalah lagaga gudbo doorashooyinkii hore ee dadbanaa ee dhabarka taabashada ahaa waxaan rajaynaya inay noqoto maxaa weeye tii lagu guulaysto qofkuna uu ku doorto cidda uu doonayo inuu masiirka amniga iyo noloshiisa uu ku aamino inuu codkiisa iyo gacantiisa uu ku xaqbaxo ay ka duwanaato kuwii hore ee odayaasha haddeer ay qof uu geyn jiray meesha qofkaasaana matalaya qof baa geeya laakiin bulsha ma geysato meesha tanse bulshada iyada gacanteeda ku xaqbaxaysa cidda ku matali doonto maamulka iyo hannaanka geedi socodka siyaasadeed waxaan rajaynana noqon doonto maxaa weye tii lagu guulaysto oo lagu najaxo lagagana baxo caqabadaha kaabadaha inta muddada dheer lagu soo jiray
dhawaada siciid dalfan t v magaalada boosaaso
santahay waryaheena magaalada boosaaso ugu dambeyntiina bulshada degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa waxa ay cabasho qaarkood ka soo saareen dagaal shalay ka dhacay degmadaasi waxgaradka qaar mid ka mid a waa dadkii shalay ku dagaalamay ee degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir madaalo ka codsado inuu arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan usoo farageliyo si loo xaliyo xiisada halkaasi ka taagan murankan ayaa la xiriiro kadib waa xilalka kala duwan ee laga qabtay degmadaasi mid ka mid a waxgaradka beeshas ayaana haatan ku doodaya inuu la duudsiiyo xilalka ay ku lahaayeen degmada taas oo keentay isqabsi ka dhacay xarunta degmada ee degmada kaxda ee gobolka banaadir waxayna gudoomiyaha gobolkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka codsadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan tabashadooda loo xaliyo si loo yareeyo shaqaqo kale ee halkaasi mar kale ka dhacdo
annaga haddaan nahay beesha loo bage wax xuquuq ah oo degmadan aan ku leennahay oo ilaahay uuntay oo haddeer aan haysanno ma jiraan sheekh yuusuf horaan kuugu sheegnay mar labaadaan kuugu celihaynaa wax xuquuq aan degmadan ku haysanno oo ilaahay uunta ma jiro gabadhaasaa ugu dambaysay oo daraad nagula dulmiyey oo maantana dagaalka ka dhacay waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad codsanaynaa guddoomiyaha gobolka inaan helno xuquuqdeenna tan labaad waxaan codsanaynaa waa la wada leeyahay ummadda soomaaliya ka wada dhexaysaa ixtiraam iyo nikliyaada nabadgelyo iyo qof walboo kugu timaada inaad wanaajisa ayaad leedahay aniga kula hadlayo khaliifkaa dhowr maraa ku soo waca taleefikayga waa aragtaa ma iga qabatid dadka kalena la kadaalika marka ixtiraamka dadka dhulka iska laho oo loo yimido oo gogosha iyo dadka meelaha kale ka yimid aad kala aqoonlaadae horta dadka kala baro waa maaddada koobaad maaddada labaad dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa anagoo ku dhex jira saakay oo ka nabadooninaya oo ummadda soomaaliya u dhexeeya ayaa waxaa laygula bilaabay guddoomiyaha ciidankiisa wuxuu xabad igula bilaabay degmada dhexdeeda degmada dhexdeedu xabad igula bilaabay raggii saraakiisha ahayoo socday ciidankoodii oo bannaanka iska taagan oo xabad ay ku bilaabeen waxaan doonaynaa marka meeshaan waxa ka socdaa haddaan la soo faragelin oo dowladda ayna soo faragelin arrintii laascaana waa kasii darnaahe madaxweynaha waxaa laga codsanaya inuu idaacadda yimaada ha hadlo ha yidhaahdo cabdullahi cabdiraxmaan meesha anaa geestay qofkuu laayana waa u amrayan ha yidhaahdo waan garanaynaa markaas laakiin ninkaas magaciisa maalin walba madaxweynuhu ijaafeynaya oo leeyahay isagaa isoo dirsaday amarkiisaan ku shaqeeya cid kalena ma aqaano qoriga caaraddiisana waa aqaanaa haddii qof qori caaraddiisa lagu maamuli kara ma jirto dhibka maanta meesha ka dhacay waan ka xunnah aad iyo aad baan aga xunnahay waxaan rabnaa maamulka inaan ka raaligelinno waxaan ka raaligelineynaa taliyaha qaybta ee booliiska waxaan ka raaligelineynaa guddoomiyaha amniga guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada taliyaha booliska ee degmada waxaan ka raaligelineynaa degmadii ummadda soomaaliyeed loogu shaqaynayey inay rasaas ka dhacdo waxa kalifane waa asiga xalay inuu ciidan dhigay oo asiga isaga tegey ciidan buu difaac ma ahan micnaheed iskuulow ka soo baxay maaha aqoonta wuxuunan aqoonin dadka deegaanka qofkii mudnaanta leh iyo qofkaa mudnaanta lehna kala ma yaqaan marka arrintan gadoomiyaha waxaan rabnaa marka inaan horta bulshada u caddayno inaynan jirin wax laba beeloos haysata aniga hadda hadlaaya iyo gadoomiyaha isku beelaan nahay dhammaanteen waxaan nahay hal beel ayaa ah, ku abtirsanaa laakiin waxaa is haysanaa gadoomiyaha cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan iyo dadka deegaankaa is haysta horta qodobkaas waa inuu suufka ka cad yahay guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabanaynaa subaxnimadan warkii subaxnimo aad ka dhagaysanayseen warbaahinta raadiyaha dalsan mid lamida intaa ku kulmi doona waxaa idinkaga tegaynaa nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel